أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaanka golweyn ee wilaayada shabeellada hoose dowladda xabashada etoobiya ayaa weli wada damaceeda ah inay wax ka hesho badda cas iyadoona shir arrintaa looga hadlayo uu ka furmay magaalada addis ababa dagaallo culus oo u dhexeeya qowmiyadda cafarta iyo soomaalida ayaa ka socda deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taayibaha oo ka soo baxay safka murtadiinta dabgeystii khasaarantiyadeed ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada muqdisho wilaayadda islaamiga gedo ayaa dowladdii inay u soo gebagabaysay macallimiinta iskuullada degmada celcadde ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhur isniinaha taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacdaha kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaanka golweyn ee wilaayada shabeellada hoose xaasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka galweyn oo ah deegaan hoostaga degmada buulamareer dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka laisku adeegsanayay laga maqlayay dhul ka fog deegaanka galweyn inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay hal askari oo kufaarta afrikaanta ah iyadoona ay suuragal tahay in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa waqti weliba ugaarsi xoogan iyo weeraro qorsheysan la beegsanaya cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirirka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka dhanka kale waxaa tafaasiil cusub laga helayaa qarax maleeshiyaad murtadiinna lagula beegsaday deegaanka siifaan oo ah deegaan dhaca xadbeenaadka ay wilaayada bakool la wadaagto dhulka ay xabashida itoobiya gumaysato qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku qayilayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana inta lahuba qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay waad mahadsantahay walaalka abu xasaan dowladda xabashada etoobiya ayaa weli wada damaceeda ah inay wax ka hesho badda cas iyadoona shir arrintaa looga hadlayo uu ka furmay magaalada addis ababa haddaba warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaadir maxamed rabbaani macadka arrimaha dibadda u qaabilsan xukuumadda taagta daran ee etoobiya ayaa qabtay kulan ay mar kale xabashada uga arrinsanayso qabsashada badda soomaaliya saraakiishii iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay kulankaas ayaa aad uga dooday damacooda ku aadan sidii ay u gaari lahaayeen marinbiyoodka badda cas si ay halkaas u yeeshaan xabashada kufaarta ah madaxa fulinta macadka arrimaha dibadda ee xabashada etoobiya kaafirka lagu magacaabo jacfar betro oo warbaahinta la hadlay ayaa ku nuxnuxsaday muhiimadda ay etoobiya u leedahay gobolka badda cas wuxuuna sheegay in etoobiya marnaba aysan ka tanaasuli doonin doonisteeda badda soomaaliyeed etoobiya iyo badda cas waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah etoobiya weligeed waxay halgan taariikhi ah ugu jirtay badda cas waana arrin ku xiran jiritaankeeda wadamada deriskeenana waxaa ka go-an in ay meesha ka saaraan doonisteenna badda cas ayuu yidhi kaafir jacfar bedro sheekooyinka raqiista ah ee marin habaabinta taariikhda ee ay soo dhoodhoobayso xabashida etoobiya waa mid weligeed ay ku taami jirtay waxaana mar waliba hortaagnaa haliyeeyo usoo halgamay diinta iyo difaaca hantida muslimiinta soomaaliyeed laga soo bilaabo maamuladii cadal iyo hogaamiyaashii diinta usoo halgamay sida axmed gurey sayid maxamed cabdulla xasan sheekh xasan barsane iyo sheekh bashiir maanta waxaa damacaas fog ee xabashida etoobiya ay leedahay si cad uga soo horjeestay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalka iyo hogaankooda xarakada shabaabul mujaahidiin waxayna xarakada shabaabul mujaahidiin wacad ku martay in ay is hor istaagi doonto damacyada guracan ee xabashida etoobiya iyo dabadhilifyadeeda warkan mar kale ay ku hadaaqayso dowladda xabashida etoobiya waxauu kusoo beegmayaa iyadoo ay sii dumayso dowladdaas xabashida etoobiya islamarkaana gudaheeda ay ku bateen dagaalada qowmiyadaha iyo jabhadaha fallaagooyinka ee la dagaalamaya maamulka si liicaya ee abiy axmed majarah uu u hayo mahadsanid rabbaani dagaallo culus oo u dhexeeya qowmiyadaha xafarta iyo soomaalida ayaa ka socda deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya siduu warbixintan ku hayo marwaan maxamed dagaaladan oo ah kuwa culus oo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta ayaa ka soo cusboonaaday gobolka siti ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya muddo laba maalin ah oo ay dagaaladani socdaan waxay si gaar ah uga socdaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka siti gaar ahaan deegaanka dhunyar iyo deegaano kale iyadoona dagaaladani socda muddada labada maalin ah ay yihiin kuwa aad u xooggan oo labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan warar soo baxaya ayaa sheegaya in dagaaladani ay geysteen khasaare baaxad leh balse lama xaqiijin karo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaaladaasi xilli labada dhinac ay guulo kala sheegteen dagaalada dib uga soo cusboonaaday gobolka city ayaa ah kuwa weli sii soconaya iyadoo labada dhinac ay isku hubaaruursanayaan wuxuuna maamulka canfarta ciidamo badan ku soo daabulay deegaanada lagu hardamayo ee gobolkaasi dagaaladan ayaa imaanaya maalmuhun kadib markii abiy axmed uu wasiirka gaashaandhigga etoobiya u soo magacaabay haweenay ka soo jeeda qowmiyadda canfarta taasoo sii horraysay colaaddii sannado badan u dhexaysay soomaalida iyo canfarta soomaalida ayaa sannadadii lasoo dhaafay dagaallo adag kaga jiray gobolka city gaar ahaan galbeedkiisa dhulkaas oo ay doonayaan inay la wareegaan maamulada canfarta iyo oramada hase yeeshee soomaalida ku dhaqan halkaasi ayaa ku jira xardan adag oo ay uga hortegayaan duulaanka ballaaran ee uga imaanaya qowmiyadahaasi mahadsanid marwaan wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taayibah oo ka soo baxay safka murtadiinta tafaasiisha warkan waxaa haya yaasir maxamed nuune dooli daawuud waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isagoo taayibaha lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan askarigani ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka yuganda wuxuuna askarigani ka mid ahaa maleeshiyaadka loogu yeero boliis militaria ee xijaabka iyo niqaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah kula dagaalama magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaana ugu dambeyn askarigani isagoo taayib ah lagu soo bandhigay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan markii toobada loo qabtay kadib ayuu taayibkani waraysi gaar ah siiyey warbaahintii islaamiga ah ee andalus isagoona ugu dambeyntii baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadkii murtadiinta ee uu kaga soo tegay safka cadowga allah magacayga nuunu dooli daa'uud ciidankii waxaan ka raacay baledweyne wallaahi mid walaalkay igu dhiirigeliyey inaan u raaco oo la shaqeeyo waxaan meel jujo waxaa kugu mataraysaa ciidankaa kusoo bir saasoo ugu raacay marka baledweyne waana laga qaaday xamar aana laga dejiyey xeradaas waxaa la dhaha damaayo waxaa noola qaaday uganda tababaraa noola qaaday waxaana la geeyey kambaala kambaala meel u dhowow adigoo labaatan kilomitr u jirta aan lagu soo tababaray tababarkas afar bilood wallaahi dhibaato badan adigoo orax kuleelkaa lagu raacdeynaa adigoo wax soo cuni oo urdi karin dhibaatada taasaa ugu xun tababarka marka noola dhammaaday waana laga qaaday basasaana lagu qaaday kambaalaana la geeyey kambaala waana laga soo qaaday xamaraana laga soo dejiyey xamar marka nala soo dejiyey xerada hiilweyn aana laga soo dejiyey saa meesha nulagahay aanala soo wada adana magaalada naala keenay magaalada ka shaqeynayn boolis militaariga laa jigboontiyadaa joogi jira waa jigboontiga ka shaqeyn jira baabuurtaa laga baari jiray laa waxaa ka qorshaystay inaa iskiga soo baxo oo waalidiinteeda lasoo xiriiro waxaa ka qorshaystay oo ayaga dhan iskiga soo tagaba laa waxyaaba badanaa iska jiro waa anigoo muslimaa shalay ordooba haddana muslimnimadii kusoo noqday wallaahi aad iyo aad waa ugu faraxsanaa maadaama a imaaday oo sideedii hore kusoo noqday wallaahi waxaan kula talin lahay meel alle meeshaa joogtiin waxaa adii leeyahay toobadu adii furun tahay soo dhiibo imaado wax adii taabanayna ma lahan si fiicanoo adii lasoo dhaweynaa leeyahay muddooyinkii u dambeeyey waxaa si aad ah usii kordhayay askarta taayibiinta ah ee kasoo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta kuwaasi oo si isdabajoog ah u soo gaaraya wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasir dabgeystii khasaariyantiyadeed ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya warbixintan dabkan oo geystay khasaare maaliyadeed ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka kacay maqaaxi ku taalla agagaarka isgoyska dabka ee magaalada muqdisho dabkan ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhashay koronto wuxuuna dhulka la simay maqaaxi iyo agabkii iyo hantidii tiilay iyadoona ugu dambeyn gurmadyo ay sameeyeen shacabka halkaasi ka agdhowaa ay ku guuleysteen inay bakhtiyeen dabkaasi goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay waxyaabihii sababay dabkaasi iyo khasaaraha maaliyadeed ee uu geystay badanaa meesha ka kacay hawada dhan holac ay noqotay holaciidaan soo arkayoo soo cararay waxaan arkay meeshii oo gubanaysa oo jiinkadaha kor aadeen marka waa caabiyey oo macnaha dad badanaa caabiyeen oo macnaha dad bulshada ka mid ah waa caabine muslimna muslim waayo may may may wax dhaawac ma arkin wax dhaawac ma arkin laakiinse dadkan khasaaro waa ujeediin niow eh, meeshan dab aa qabsaday oo markaas dhalisay koronto soo markaa debkiiya dhibaatadana ujeedaan oo meeshaa dhan ay baaba'day master jibsi allah meesha maqaayad caana oo aada loo yaqaanaa soo marka dhibaatadan dhan waxaa geystay debkaas meeshaas ka kaco oo korontada dhalisay niow dhibaatada hadda waa ma ahan eh, naf wax nafaa dadku wax yeelayo ma jirto laakiin wixii hanti ahaa ku baaba'ay meesha haddaa ujeediin waa siday waxba kuma harin wixii hanti meeshaan ku jira way baaba'een maya maqaayad bas intaa ogna hadda maqaayad basaa gubatay saa ujeediin inagana guryihii ma gaarinoo iyo dhallinyaro maaragtay aan ka mid nahay aan aan ka mid ahay oo maaragtay gudmad gurmad sameeyey dukaan ku dhignaa markaas alaabtii aan ka bixinay haddana alaabtii aan ku soo celinay alxamdulilah wax saasaa ma dhicin annagana goobtaan shaqada joognay ee silin filaan waxaan maqalnay meeshaan oo qeyciisa la aragnay dhibaato iyo wax walbana wax wax noo qoro aan fahanti marka waa iskaga duqaadana masiibada dhacday iyo wax walba waa yacni qadar allay ku imaadeen ma la dhihi karo waxaan saan waan saan ma la dhihi karo marka wixii wax walba way qorin sooma dhibaatada imaado iyo mar walba waxaa la rooyaa in la iskaga garabsado dibkaan intii tabarteena waa dadaalnay waxaa qaban karno iyo wixii annaga aa dadaali karno inkastoo goobteena shaqada ay tahay dab dhacaayo walaalka wax ka halaabaan fiirsan kartid waa u gurmina sooma annagana intaa dadaali karno waa dadaalna dhowaanahan waxaa magaalada muqdisho ku soo badanaya shilalka dabka ee khasaaraha badan dhaliya kuwaas oo inta badan ay sababto koronto mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntii wilaayada islaamiga gedo ayaa dowladdiin ee how soo gebagabaysay macallimiinta iskuullada degmada ceelcadde ee wilaayadaasi cazaam carafaad ayaa warbixin warkaasi ku saabsan inoo haya munaasabadan ballaaran oo dowro loogu soo xiriyey macallimiinta iskuullada iyo madaarista oo u soo gabagabayey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo dowradan ayaa lagu magacdaray al-shahiid sheekh maxamed ulyadeyn iyadana dowradan ay garab socotay kulamo gargaar oo looga hadlayo horumarinta waxbarashada jiilka soo koraya ugu horeyn waxaa xafladda dowrada lagu soo xiriyey ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal macallimiinay ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo kuwii dalka anfaco dadkan anfaca ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigo dadaalka aad haysaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddiisa aad maaragtay mas-uulkiin kaga dhigay oo ee, maktabkii ee, maaragtay waxbarashada oo gacanta ugu haysaanna ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku hanuuniyo waddada ugu khayr badanna ilaahay subxaana wa tacaala ha idin mariyo insha allahu raxmaan marka waxaan leenahay dadka aad gacanta ku haysaan dad sunno fiican looga dayda ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigo xag akhlaaqiyan labis ee, aqoon waxbarasho dhinac walbaba ilaahay subxaana wa tacaala dhinacaas maaragtay waxaan leenahay ha idin fududeeyo marka ammaanadaas waxaan leenahay guta waajibkaas diiniga oo idin saaran ammaanadaas aad u ballanqaadeen ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay oga baqa sidoo kale qaar ka mid ah macallimiintii dowrada loo soo gabagabeeyey ayaa ka hadlay duruusta ay ku qaateen dowrada iyo sidai ay uga faa'iidaysteen dowradu waxay noo socotay maalmo alla subxaana wa tacaala baana ku mahadsan dowrada waxaan ku qaadanay culum kala duwan oo faa'iido badan dowrada magaceedana waa sheekhii weynaa ee shahiiday allah ka aqbala subxaana wa tacaala sheekh maxamed ulyadayn shicaarkeeduna waa ata'diib qabla tacliim waxaan kaloo si gaara ugu mahadcelinayna insha allahu tacaala maktab tarbiya watacliim oo asagana noo suurtageliyey insha allahu tacaala inaan dowradaas qaadano waan u mahadcelinaa insha allahu tacaala waxaan kaloo insha allahu tacaala u mahadcelinaa dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay ee xiritaanka dowrada ilaa toddoba maado oo markaad fiirsa mid walba ciwaankeeda is leedahay midaan baa keligeed ku filnayd ayay meesha lagu qaatay maadada koobaad oo la qaatay almucallim wa kayfiyatu adaa'ihi lilcilmi kitaabka labaad ama mawduuca labaad oo ay dowladda ay tanaawushay ama la qaatay waxaa ka mid ahaa fannu tacaamul maca annaas mawduuca saddexaad oo dowladda ay tanaawushay waxaa ka mid ahaa idaarat alwaqt mas'alatu alasmaa'i walaxkaam maadaama dadku muslimiin yihiin mas'aladaas oo ku saabsan asmaada iyo axkaamta ka dhalanayso asmaada loo jeedana asmaau diinta mawduuca lixaad oo aad looga hadlay asna wuxuu ahaa yacni daardaaran ah utruq atharan qabla ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadii lagu soo xiriyey dowladii macallimiinta iyo iskuullada iyo madaarista waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan ilaahigii noo suurageliyey kulanka kan ee maanta ay isula fadhiyaan culammadii qaryadatan culammada ka ahaa macallimiinta ka ahaa maamulayaasha ka ahaa iyo waxaa weeyaan maktab atarba wa tacliim oo soo abaabuliyey xafladda maanta aan u fadhino waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waan ku faraxsannahay culamada hortanada fadhiso awalan maanta inaad ummaddii macallimiin u noqotaan raggeennan oo kale dad ma wada helaan maanta marka waxaa weeyaan taariikhda way qormaysaa waxaanu leenahay jiilka kan ee maanta ilaahay subxaana wa tacaala adinka gacanta idiin geliyey waa in laga helo dariiqii loogu talagalay ee ahaa sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aanka ah dhaqankooda in laga helo waan dardaarmayna insha allahu tacaala xafladda ammaan waxaa ugu filan sheikha loogu magac daray sheikh dulyadeyn ilaahi subxaana wa tacaala shahadiisa ha ka aqbalo dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowlaadka silsiladaha ee diiniga ah ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo waad mahadsantahay walaalka cazaam walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu